hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasii salaame darkoofaga bedan ku daraame salaam bacda sheexirkiinta anakatega wala sheentay dhibaato qoorti gudaha wasaaradda waa shaqayn la-aan waa shaqayn la-aan la dhiidi ina is-eedeeda dhigi wal job description erow ma jara wal oon hel dambooya ma jara walaaga iska dhexyaacan aniga sideedu rooroo kunooga sagaal bilood taasasiye iyo andiki xilka waayahay xilkii hadda ku degti walina sheegtay intay khilaaf iyo weliba wada shaqeyn laan wasaaradda ku jari saas darteen ada xilka un ku degti makiin qorshaysan xilkuu ku degti hadda makiin qorshaysan hadda markay horeba wali kooyahe wadan kala soomaaliya marka sanadkaas kooyay laakiin wadan kale degaankii haay oo shaqaale ka haay oo marka hore ku shaqeeyay oo aan jaamacadan ku bahay oo aan nololay macnaha meele okay kahay ku shaqana kahay so hadda laakiin may shaqa dagooyin badan oo soomaaliya eh iyo indinaw laakiin marka hore intaan wadankii anagu kooy seeda markaas kabacdax nagada fade markaas shaqa wali ku bilaaway jubbaland insha allah koonfur galbeed yaa xilku hayti walina sheegtay intii jubbaland hadda shaqada kuga badaasa ninsababay adoo koonfur galbeedan dhalati mayshen intii jubbaland ada shaqo ku bilowd jubbaland nimay kuaha leyla iyana macnaha koonfur galbeed jubbaland lamadaba degaan laakiin xilka ana qabado hadaba jubbaland ana markay hore wasaarad waxbarasho haay wala aan walka baradi wala aan weriyahan hel jamaayad wasaarad waxbarasho haay macalimada hay oo xaaladaha ku bati iyo xaaladaha ku bayi walaal waxaan baraday wasaaradda waxbarasho waa wasaaradda waxbarasho koonfur galbeed maadalkaas naga wasaaraddaas kale yaa offer isiidi macnaha intii shaqa aniga dadku macnaha anan ku shaqeeyay maadaamay offer isiin insha allah kufiirsan doona laakiin meela ku shaqeeya insha allah waayahay marwo maadaama xilkaada hadda ku degti walyaabooge adagabatii ee la xasuusada may ku mid ah iskoolaad badan hadda konfurmensida uqaad awtiinla ilaa digirooniye oo hilnaaye madiwaana tuulanin badanga seeni kormeer kormeer badanga hasuubi baydhawo dhatiye wal badanga kusuubi iskool oo saal macalin ciisa xataa oo public e iyo furni wal badanga aad macnaha isha ku qabdi oo ana umalaya winkiyo dadka iyo xasuusin doonaan waayahay xilka adag ku degti markii la fiiriyey markiin ka horeyti sidee ka koyti doorashe ka koytay magacaabisa ka koytay qaabse ka koyti magacaabisa ka koyi waxay magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada dawlad xamduul caliyow ana osuga meelan deganayo denmark siiha indari macnaa dekreete oo ana ku koy madaxweynaha oo koonfur galbeedna warsadi meeray dekreetada laha indari shaqeeye kore xaasi shaqeeye korte taasasiya koy galabkasa koy haye khilaafka marka wasiirka walbarashadii iyo ada casiize ayaa sindhag galay mise maamulka kale ee wasaaradda ayaa sindhag galay khilaafka wasiirkay waxbarashada haddii wadanka kuma qoyo wali jaray buura kama jaar weligaanna misqalaaflaani wasiirka laakiin wasiir ku-xigeenka iskhilaafni walbadan tiidiya kalena xafiis wasaaradda waxbarashada iyo laka oo hiraabtay lanka lahaw ma lahayna walkastana jeeb jeebka intaad isticmaalo hayta oo adag adan nolola iyo macal baabuurka imal waleelsuugaasi kulli uti jeebka ada ku dabarta adoo saas weerarta oo dadaalada haddana tankii un lahayne maalin kasta dhaliilay lakii sheego lakis waa macnaa sheeg ada problemshin xilka intiada unku degna xiriirada la samayti jarta madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo weliba wasiirka walbarashada ee maamulka koonfur galbeed madaxweynehana malaweeldana xiriir mana inkaseena problem oo waswasaaradda xasaala dartiya mankaseena laakiin wasiirkay iskuwa qabnay markasta la socday isla socon isla hadalaani markasta aan sheegay haddana usoo raallan kahayn oo weli aad ugu darsan ya dhigi xilka haye ma ogolayna iyadan diidan yahaanadhiga laakiin anina wadankay intaana rooy oo khilaaf wadankay inkooy maga kala galna walaal wadankay inkooy intaana macnaha laofaadi wal anina walfaa'idan laakiin haddii iyo buuqlay maalin kasoo dareero qofka dhibaatada weelda intaana nagada iyadaan diidi maadaama oo midaas isheeg ولا كشل دمبوي ونجرنا حسيت لك كشل دمبوي ونجرنا ذاتس واي انا مش اشركات صدرتي waayahay inka dambayntii maynka baaqasa shaqaalaha kale ee wasaaradda walbarashadooda ku mid hayti saas oo kale su'aalo kaleana kinsiraasiyowna ka qanacsantaa iscasilaadan ee aad hadda xilkuku ku degtay ka qanacsana markii hore oo aan ku dagaay kooxda ma ganacsanaayo intaan wadanka isugu fadaay shaqay laakiin duruufta sheekay intaan ka qaraca mayna kala dardaaranay dadka oo dadbooyo oo wadaarada waxbarashada ka shaqeey ana wadaarada waxbarashada aawkay ya macalin waay dalbada wadaarada waxbarashada in shaqeeyey ani wadaarada waxbarashada macalin wahay xartana mereshay maamulka naqday haddana wadamo badan ha ku shaqeey way kala dardaaranay intii markasta qofka xilka haaya malayna maadaama hadda uusan xilka haayo intuu gulishay macnaa haayo doono oo uusan dadka ku hoosayaan in la dhaqada oo macnaha inta bani aadanimo eh oo dadkaasna usa malayna intii oo oo shaqada iyo wadan iyo kaetubadoo saacada ilaahay intiin kahayne qofka madisfado usbatabuqaa madisfado usugogu qoran laakiin hadal samaan in wadifla socodsiin in kala dambayn yaa kala